wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan lagu muujinaya muhiimadda ee gacmo dhaqista u leedahay caafimaadka bulshada waxaa ka qayb galay kulanka mas-uuliyiin ka mid ah maamulka gobolka banaadir dhakhaatiir waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa si wada jir ah ugu warbixiya muhiimadda gacmo dhaqista u leedahay caafimaadka culimada qaara waxay leeyihiin in gacmaha la nadiifiyo qabla alakli waajib waay waajib waay qaara dhahay qaarna waxay leeyihiin waa mustaxab waay way bannaan tahay qolada waajibka dhahda waxay dhaheen caafimaad ahaan ileen allah subxaanahu wa tacaala isagaa naga garanaya annaga waxaan nahay isagaa naga yaqaano isagaa naga jecel inaan fiicnaano oon caafimaad qabno laakiin waa lays imtixaamayaa sidaas si lamid aha marka waxaa waaye culimada dhehayso waa waajib waxay leeyihiin waajib waaye in gacmaha la dhaqo iyada oo la ilaalinayo caafimaadka qofka in ay dhuuntiisa iyo calooshiisa gaarin wax wasakh ah inayna gaarin waxaa la ogaaday gacmo dhaqa inay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo looga hortegi karo cudurada boqolkiiba lixdan oo infectionka lagu yareeyaa gacmo dhaqitaanka marka muhiim waxaa ah marka gacmo dhaq inay noqoto wax dhaqanka caadiga ah oo qof walba kaljarka uu leeyahay ka mid ah waxaan u diyaarnay dadka ama xarumaha caafimaadka maadaama dadka meesha ugu badan soo booqdanay ay tahay bugaag ee ka turjumaya ahamiyadda nadaafaddu ay leedahay xiliyada ay munaasibka tahay markasta in lagu dadaalo hadduu alla idmo fariimo iyo bugaag oo kooban oo ay ku yaalaan marka oraahyo qofka markuu si fudud u arko xasuus badan ay gelinayso sidoo kale waxaa la rabaa hay-adaha ama wash bartnerska inay iyaguna ay nagala shaqeeyaan guud ahaan wadanka oo dhan madaxa faayodhowrka iyo caafimaadka deegaanka ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya cabdisalaal ibraahim xuseen ayaa sheegay in xog ururin lagu sameeyey soomaaliya lagu ogaaday in aanan dadka si fiican gacmaha u dhaqan waxaa jirto assessment la sameeyey soomaaliya gacmo dhaqsa isku yin waa la baaray qof walbaa la weydiiyey sagaashan iyo shan dadka soomaalida waxay dhaheen gacmaha waa dhaqanaya ninety five percent handawasha raedka waa fiicanya individual marka loo fiiriyo laakiin yaa gacmaha dhaqo oo biyo ku dhaqo oo saabuun ku dhaqan leh boqol kiiba shan ninety five-ka soo hartay gacmooda biilay ku qoyaan maahane gacmo ma dhaqaan waxaa cajiiba macnaha mararka qaarkood waxyaaba oo oo aanan meelaha ka shasheegno waxaa kamid ah maalin arday galaas u dhigahay maalimiin macalimaan soo maraya dhexdaas public health maadalaan dhigahay sanitation iyo aa ku jira infection disease waxa laa ku jira cudurada faafa iyo maxaa la iska qadqaadsiyaa marka cudur faafa waxaa kamid a tiifooga shuban biyoodka shigalosiska dysenteriyada waxaan jaardiyeska kulli cuduro faafa waxa waaye la kala qadqaado waay waana gacanta lagu qaadaa waxaan weydiiyey marka dadkiinaan ardayda meesha fadhiso meeqa qofoo tiifoog ku dhacaa jirto cudurka tiifoog intaana wax kale u sheegin kulli gacmay taagen ani waa igu dhaca ani waa igu dhaca meeqa marka ku dhaca animaba iga baxow calashaan micneheed waxaa waaya qofka oo cudurka ku dhaco tiifowga typhoidka ama kolerada ama dysenteriyada ama jardeska ama waxaasoo dhan micneheed waxaa waa nadaafad darro waay ninkaas ama qoftaas ama gabadhaas tiifowga ku dhaca calashaan wuxuu cunay wasaq laba meelaa lagaa raba marka ad inaad ka taxdirto mid waa inaad gacanta dhaqataa kuna dhaqataa saabuun ama dambas midda labaad waa inaa cunadana iska nadiifisaa adoo gacmaaga fiican yihiin aad sii kugu daga saxanahooda caadi u qaadana marka adduunyada hadda aan joogno toddoba bilyan camal waay laa laba dhibic saddex bilyan oo qof aa handwashan facility haysan ama handwashan barbar handwashan aan samayn soomaaliya haddaan usoo fiirinana boqolkiiba labaatan iyo shan aa haysato agabka gacmaha lagu dhaqdo laakiin gacmaha ma dhaqdaan lama ogo gacmaha ina dhaqdaan in kale warkama hayn calashaan laakiin waxaa ogaanay in boqol kiiba labaatan shan soomaalida ay haystaa agab waxaana fuday dhismayaashan casriga hadda socdo kulanka ayaa door ka qaadanaya in bulshada lagu wacyigeliyo gacmo dhaqista si looga hortago cudurada faafa